isku duwaha wasaaradda warfaafinta gobolka mudug galmudug xanad cabdi faarax ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo xiray tababar ku saabsan aatabiinta xuquuqda aadanaha khilaafaadka iyo dhismaha nabadda kaas oo ay ka faa'iideysanayeen ku dhowaad labaatan wariye oo ka howlgala deegaanada gobolka mudug tababarka ayaa intii uu socday diradda lagu saaray doorka warbaahintu ka qaadan karto tabinta xuquuqda aadanaha iyo dhismaha nabadda gobolka mudug tababarka ayaa waxaa iska kaashanaya ururka suxufiyiinta galmudug ee galja iyo mid ka mid ah haydaha ka shaqeeya arrimaha saxaafadda baashi cali xaashi oo kamid a wariyaashii ka faa'iideysta tababarka ayaa ka hadlay ahmiyadda tababarka u lahaa ka qaataan iyo siiqada la raba nabadda in lagu gudbo waa la sheegay xaqulo insaanka diintana hore nagu sheegtay laakiin marka warbaahin la joogo sida laga rabo ixtiraamka wariyaha laga rabo iyo sida la rabo in wax u sheego ayadana waa la sheegay asxaabay marka waxaan rajaynayaa intaasi in badan oo awla taqaaneen in dib lagu celiyo deegaankii iyo dadkii la matalayey oo bulshadu wariyaashu ay waxa laga hadlo dhan shaga kasta oo socota wariyaasha furaha kooda wariyaasha waa nabadda hadda hadda mataqaan laga hadlayay warbaahinta door muhiima ku laheyd dhanka kale maxamuud cismaan beerey xogayaha ururka suxufiyiinta galmudug ee galja ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee tababarka looga hadlayay iyo ujeedadii laga lahaa shaqadii labada maalin awadnay oo tababarkii ku saabsanaya aqoon isweydaarsiga tabinta warbixinada la xidhiidha arrimaha xuquuqda aadanaha khilaafaadka iyo sidoo kale nabaddiska oo runtii aan aaminsanahay qof kastoo annaka naga mid ah inuu wacyigiisa iyo caqligiisa wixii ku jiray inaan halkan ku sheergaraynay taas oo ahayd mowduuc aan si gaara uga fikirnay islamarkaana aan doonaynay maadaama inta badan deegaanada galmudug ay kusoo laalaabtaan arrimaha khilaafaadka colaadaha iyo sidoo kale nabadiskuna ay galmudug ay ugu jirto kaalin aad iyo aad muhiim u ah inaan arrimahaasi sidii warbaahinta galmudug ay ugu istaagi lahaayeen sidii wariyaasha wacyigooda kor loogu qaadi lahaa islamarkaana loogu diyaari lahaa in arrimahaasi sidii ugu baraarugi lahaayeen oo aan runtii saxafiyiinta loogu tababari lahaa sida sheekooyinka la xiriira macluumadyadaas aan ka soo hadalnay inay warbaahinta lagu tababaro ugu dambeyntii isku duwaha wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug ee gobolka mudug xanad cabdi faarax ayaa sheegay in wasaaraddu door muhiima ka qaadan doonto nabadhiska gobolka mudug tababarkii labada maalmood halkan ka socday runtii sharaf baa inoo tahay inaan goobjoog u ahaano xiritaanka barnaamijkan oo runtii lagu kobcinayo aqoonta bahda saxaafadda gobolka mudug oo aan aaminsanahay inay nabadhiska qayb weyn ka soo qaateen xogaye beerey gudoomiye xogayaha ururka suxufiyiinta galja iyo hay-adda barnaamijkan wadaba waan u mahad celinayaa waxaan rajeynayaa inay sii laba jibaari doonaan runtii taageerada la xiriirta kor u qaadista xirfadda warfidyaanka deegaanadan gobolka mudug wasaarad ahaanna door weyn ayaan ka qaadan doonaa tababarkan oo socdo muddo laba maalin ah ayaa loogu talagalay in warbaahintu ay door muhiim ah ka qaadato dhismaha nabadda iyo xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale tabinta sheekooyinka ku saabsan xuquuqda aadanaha